dadka reer cadaado ayaa maanta isugu soo baxay salaad alla loogu baryayo inuu kuleylka ugu qaado roobna uu siiyo saddex maalin ka hor ayay ahayd markii maamulka degmada cadaado uu shaaciyey in maanta la dukanayo salaad roobdoon ah oo hal maalina lagu wada dukado culamoodiinka qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa si isku mid ah uga soo qeyb galay dukashada salaada roobdoonka iyadoo dadka qaarkood ay soomnaayeen saddexdii maalin ee lasoo dhaafay sheekh maxamed qaacin oo ka mid ah culummada magaalada cadaado ayaa dadka ku booriyey in la badiyo allabariga sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka tirsan culummada magaalada cadaado hadyigii nabigeenna salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh iyo dhaqankiisii ayaa sidaan ahaa marka roobku uu daaho oo dhibka iyo hawkarka iyo kulaylku uu yimaado nabiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh waa uu bixi jiray ummaddiisii saxaabada allah subxaanahu wa tacaala ayay hor istaagi jireen rabbi ayay baryi jireen haddii uu roobku yimaado allahna siiyo waana ka rajaynaynaa waa falilaahi alxamdu walminna hadduu imaan waayo in la soo celceliyo oo roobdoonta la soo celceliyo oo marna ilaahay baryihiisa aan laga quusan ayaa la rabaa oo la doonayaa insha allahu tacaala ilaahay roob khayr qaba hana siiyo haddii aan helno waan helnay haddii uu roobku dib dhacona ilaahay nagama dibdhige gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi abdiraxmaan tootoole ayaa ugu dambeyn dadka deegaanka ugu baaqay inay ka fogaadaan waxyaabaha maanka dooriya iyo falalka anshax darada ah xilli qeybo ka mid a dalka ay ka jiraan abaaro antay sidaad ujeediinba dadku way isku soo baxeen waxayna iskugu soo baxeen salaadul istisqaa maadaama xilli abaara la joogo dhibaato fara badan ay taagan tahay deegaanka dhib badan ka jiro roobka xilligiisa aan hadda u jeedin laakiin aan aaminsannaha in ilaahayna siinayo oo rajada ilaahay aan markasta ka rajaynayno iyadoo haddana abaara hadeer haddana waxaa dib usoo laabtay ayaxi oo geedihii ayagoo abaaro geedihii u xaganayaa waa dhibaato kale waa musiibooyinka cusub ay ka mid tahay markaas maanta waa salaatul istisqaa la iskugu mid waana tukanay haddii roobka ilaahayna siiyana alxamdulilah hadduu nagu daahana waan ku celcelinaynaa insha allahu sidaas ayaan isku ognahay barnaamijka hadda dalka dhibay waa khamrada iyo taamowga iyo xashiishka dadka oo dhibaatada ku hayaan waxaa ugu badan dadka da-yarta ah oo ama iskuulaadka dhigta ama dugsida dhigta ayaa ugu badan rag iyo dumarba barnaamijkaasi fidnu ku hayaa waxaan rabnaa marka in laga digtoonaado annaga ka maamul ahaan wixii aan ka qaban karna waan ka qabanaynaa jihaadaan kula jirnaa qof kastoo dadka ka mida inuu cunugiisa ka ilaashado macallin walba inuu iskuulka ka ilaasho in dugsida laga ilaasho waan rabnaa intaas aan ku baraarujina
si kastaba ahaatee qaar ka mid a gobollada dalkeena soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro ay ugu horeeyaan xaalufin anyaxa iyo colaado